golahu wuxuu isxusuusiyey inay maanta ku beegan tahay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegatay markii golaha la dhaariyey wuxuu sidoo kale isxusuusiyey waxqabadkii xooganaa ee xukuumaddu ay qabatay muddadii labada sano ahayd ee ay jirtay oo ay ka mid tahay dhismaha dowlad goboleedyadii harsanaa iyo in dalka laga soo saaro hanaankii doorashada ee aadka war uslaa golaha wasiirada wuxuu bogaadinayaa dhammaystirka hanaanka doorashooyinka ee soo socda bilihii lasoo dhaafay kuwaas oo ku soo dhammaaday doorashadii madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo golo wuxuu si weyn ugu mahad celinayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan sidii ay uga qayb qaateen hanaankaas wuxuuna si gaara ugu mahad celinayaa mas-uuliyiintii ka soo shaqeeyey hanaanka doorashooyinka gaar ahaan hogaankii dhaqanka ergooyinkii guddiyadii doorashooyinka ee heer federaal iyo kuwii heer dowlad goboleed si gaara wuxuu goluhu ugu mahad celinayaa hay-adihii amniga ee sugay amniga meelihii ay doorashadu ka dhacaysay oo ahaa dacallada dalkao dhan goluhu wuxuu sidoo kale mahad ballaa mahad ballaaran u jeedinayaa beesha caalamka oo taageero hiil iyo hoo ahba siisay hanaankii doorashooyinka goluhu wuxuu u hambalyeynayaa guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaanada iyo guddiyadii doorashooyinka ee ka soo shaqeeyey doorashooyinkii guddoonka labada aqal iyo guddigii doorashada ee ka soo shaqeeyey doorashooyinka doorashadii madaxweynaha ee arbacadii lasoo dhaafay dhacday doorashadaas oo sida aada og tihiin ay u riyaaqeen dhammaan shacabka soomaaliyeed goluhu wuxuu u mahad celinayaa madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid shaqadii cuslayd ay ka soo qabteen hanaankii doorashooyinka iyo howlihii kale oo ay dalka ku hogaamiyeen sanadihii lasoo dhaafay goluhu wuxuu sidoo kale mahad ballaaran u jeedinayaa madasha qaranka oo kaalin mug leh ku lahayd naqshadaynta iyo hirgelinta hanaankii doorashooyinka goluhu wuxuu u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuuna u rajaynayaa guul xubnaha golaha wasiirada waxay diyaar u yihiin inay si xilkasnimo leh xilka ugu wareejiyaan golaha cusub ee iyaga bedeli doona ugu dambayntii goluhu wuxuu ugu baaqayaa dhammaan shaqaalaha rayidka ah ee dowladda diblomaasiyiinta iyo ciidamada qalabka sida ee amniga ka shaqeeya inay dib ugu noqdaan howl maalmeedkoodii caadiga ahaa si loo dardargeliyo howlaha culus ee hor yaalla madaxweynaha cusub iyo xukuumadda uu soo dhisi doono